Suuqyada lagu iibiyo noocyada kala duwan ee khudaarta kuna yaala magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga dareemayaa sare u kici ugu ballaarnaa ee ku yimaada qiimaha la kala siisto khudaarta dadka ayaa waxa ay sheegayaan in tani ay ku timid asbaabo badan oo isbiirsaday dartood kuwaas oo ay ugu horreyso waddooyinkii khudaarta lasoo mari jiray oo go-ay arrinta kale ee sababtay ayay ganacsatadu ku sheegeen in dowladda federaalka ay weli wado in kantaroolada ay dhigto iyabaara khudaarta taas oo dib u dhac ku keenta ganacsatada xilliyada qaarna ayba khudaartu ka halowdo kantaroolada qiimahooda roobaa da-ay beerihii roobaa ku da-ay yaayadii qaali waaye mar waa toban doolar mar waa shan iyo toban hirig yaayo ee jiirigaankaas markii hore waxay ahaa jirtay laba doolar hal iyo bar ay ahaa jirta haddana toban iyo shan toban khudaarta qaali waaye kabsarta waxay maraysaa toban iyo lix doolar ilaa baydhabaa laga keenaa diyaaradaa la soo saaraa tacabkana xoogaa waa yaraaday marka waxaa waaye taas aawadeed waaye wadada waa la fadhiyaa maakila wadada waa la baari waa qoracdaa la dhigaa ilaa afar saac ilaa saddex saac ayadoo wadada rafka macnaha ku soo baxday ey meesha wax baaraa waa aragtay eyga waxaa la wareeyo badacadanna dhumyaaba eygaba waaba ku dhibannahaba eygaas marka marmarka qaarkood waa iska jifana u arta eygaas waxaan la yaabno waaba taas eyga waaba la wareeriyaba waxa were waa ey ma aqaan waxii kolle eyga waa nafta noo keena waayo waxaan ka shaqaysanaana eyga waayba feelaa la gelaa ma arkino adaa feel lagu gelinaa ey intuu ku jiraayo beeraleyda ganacsatada iyo shacabka ayaa marar badan ugu baaqay dowladda federaalka in ay fududayso dhaqdhaqaaqa gaadiidka badeecadaha sida gaar ahaan kuwa khudaarta si loo yareeyo khasaaraha ganacsatada balse ma jirin cid dhegaysatay oo wax ka qabatay cabashadooda